dagaalka suudaan ee dhex maraya milatariga waddanka iyo kooxda faragelinta degdega ah ee uu hogaamiye xamiiti ayaa soo bilowday shan iyo tobankii bishii abriil ee sanadkan waxaana hadda uu dagaalku sii galayaa bishii afaraad isagoo socda in ka badan boqol maalmood oo xiriir ah marka laga hadlaya tirakoobka guud ee khasaaraha dhimasha iyo midka dhaawac ee dagaaladan ka dhashay ayaa waxaa warbixinada soo baxaya ay tilmaamayaan in shacabku ay yihiin kuwa ugu badan ee ay waxyeeladu gaarayso hay-adan dowli ahayn oo lagu magacaabo akliid ayaa tirakoob ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in dagaalka ka socda suudaan in ka badan boqol maalmood ay ku dhinteen saddex kun iyo sagaal boqol oo qof laakiin xarumaha caafimaadka iyo shaqaalaha gurmadka degdega ah ayaa rumaysan in tirada dhimashada ay aada uga badan tahay inta haatan la sheegay caruurta ayaa kaalmaha hore kaga jira kuwa ugu badan ee ku la-anaya dagaalada afar bilood oo uu dagaalku ka socdo magaalada al khartuum ayaa gobolka daarfuur waxaa laga diiwaan geliyey dhimashada afar boqol soddon iyo shan caruur ah iyo dhaawaca laba kun shan iyo labaatan hay-adda caruurta ee qaramada midoobey ee yunisef ayaana sheegtay in saacadiiba dalka suudaan dhibaato loogu geysta hal cunug sida ay tilmaamayso yunisef saddex dhibic sideed milyan oo qof ayaa ku barakacay gudaha dalka suudaan kuwaasoo hal dhibic sagaal milyan oo ka mida ay caruur yihiin waxaa intaa dheer in hal dhibic toddoba milyan oo qof oo suudaaniyiin ah ay ka barakaceen guryahooda haddana ay ku sugan yihiin xuduudda uu dalkaasi la wadaago wadamada afrika iyagoo doonaya inay la baxsadaan noloshooda badi dadkaas barakacayaasha ah waa caruur waxaana ay baylah u yihiin inay la kulmaan waalidiintooda ama ay soo wajahda gaajo haraad iyo xanuuno intaba taasoo halis gelin karta noloshooda sida ay tilmaamaysa hay-adda caruurta ee qaramada midoobay magaceedana loo soo gaabiyo yunisef lix boqol iyo sagaashan kun oo caruur suudaaniyiin ah ayaa wajahay xaalad nafaqadarro ah hal dhibic toddoba milyan oo caruur ah oo ay da-doodu ka yartahay hal sano ayaana haysan cunnada aasaasiga u ah nafaqada caruurta sida ay tilmaamaysa yunisef walow hay-adani lagu eedeeyay inay ka been sheegta tirada rasmiga ah ee masaa'ibta iyadoo doonaysa inay hesho taageerada dowladaha caalamka warbixin kasoo baxday golaha qaxootiga ee dalka norway ayaa lagu sheegay in inkastoo dalka suudaan uu martigelinaya in ka badan boqol maalmood oo dagaalo culus ah ayna dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen kumanaan ruux haddana ay weli dhiman tahay xaaladda ugu culus maadaama ay yidhaahdeen uu dalku qarka u saaran yahay burbur baaxad leh ayna isugu darsameen asamaad iyo dhibaatooyin dhowr ah oo ay adag tahay inay dal u kulmaan sida ay hadalka u dhigeen hay-adda qaxootiga norway waxa ay tirakoob ay soo saartay ku sheegtay in guryahooda ay ka barakaceen saddex dhibic shan milyan oo qof toddoba boqoloo kun oo ka mid ah dadkaasi ayaana u barakacay dalalka dariska la ah suudaan hay-adaha sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha ayaa tilmaamaya in kala bar dadka ku nool suudaan oo tiradooda lagu qiyaasa afartan iyo sideed milyan oo qof ay u baahan yihiin gurmad joogto ah xilli ay kordhayaan digniinaha la xiriira in dalka ay ka dilaacdo macluul daran maadaama aan fara lagu haynin cunooyinka aasaasiga ah xilli saddex meelood laba meel isbitaalada ku yaala dalka ay shaqo joojin sameeyeen sababa la xiriira iyagoo aan haysan dawooyinka daruuriga ah ama ay dhaqaatiirtu ka carareen ama duqeymo lagu burburiyey xarumihii ay ku shaqaynayeen ururka dhaqaatiirta suudaan ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in toddobaatan boqolkiiba isbitaalada ku yaala magaalada al khartuum iyo gobolada kale dalka ay shaqada joojiyeen wadarta guud ee isbitaalada aasaasiga ah ee ka furnaa al khartuum iyo gobolada dalka ayaana ahaa siddeetan isbitaal oo keliya lixdan iyo laba ka mid a isbitaaladaasi ayaa hadda shaqada gebi ahaanba ka baxay waxaana shaqaynaya oo keliya toddoba iyo labaatan isbitaal kuwaasoo qaarkood xitaa aana shaqadoodu ahayn mid dhammaystiran tan iyo markii ay dagaaladu ka bilowdeen suudaan ayaana la duqeeyey sagaal iyo toban isbitaal halka laba iyo toban isbitaalna lagu qasbay inay ka guuraan goobihii ay ku shaqaynayeen sida ay sheegayaan warbixinada kasoo baxay hay-adaha gurmadka dadka kaalmada cuntada u baahan ee dalka suudaan ayaa waxa ay hadda tiradoodu gaaraysaa afar iyo labaatan milyan halka dagaalada inta aanay qarxin ka hor ay tiradoodu ahayd shan iyo toban milyan xogtan ayaana laga soo xigtay hay-adda cuntada iyo beeraha u qaabilsan waxa loogu yeero qaramada midoobay inkastoo dhinacyada isku haya dalka suudaan waa milatariga iyo kooxda xameyti ee uu hogaamiyey ay marar badan muujiyeen inay diyaar u yihiin wadahadallo siyaasadeed oo xaaladda lagu soo dhammaynayo dhowr jeerna ay heshiisyo xabad joojin ah saxiixdeen haddana ilaa iyo hadda dagaalada ayaa socda dhaqangalka xabad joojinadaasina ayaa laga quustay tan iyo markii ay dagaaladu ka bilowdeen magaalada al khartuum waxa ay alburhaan iyo xameyti saxiixeen shan heshiis kuwaasoo ay garwadeen ka ahaayeen maraykanka iyo maamulka aali sacuud laakiin ma jirta heshiis sii jiray dhinacyada ayaana midba kan kale ku eedeeyay inuu isagu ka dambeeyay jebinta heshiiska xabajoojinta midowda afrika iyo ururka igad ayaa dhankooda waxa ay hadda wadaan dadaale ay ku doonayaan inay ku dhexdhexaadiyaan dhinacyadan isku haya suudaan laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee suudaan ayaa sheegay inaanay weli bilaaban wadahadalada labada dhinac markii uu dagaalku bilowday siyaasiyiin kasoo jeeda suudaan ayaa ku dhawaaqay inay dhiseen jabhad midnimo qaran oo howshoodu ay tahay inay ka shaqayso sidii dagaalka loo joojin lahaa laakiin iyaduna ma jirto wax ay kusoo kordhisay saaxada dagaalka ee dalka suudaan welina dhinacyada dagaalamaya waxaa muuqata inay carcar u qabaan sii socoshada dagaalada aan wax natiijo ah muuqan in laga soo hoynayo warbixinada ka imaanaya magaalada caasimada ah ee alkhartuum waxa ay ku waramayaan in weli la maqlayo dagaalada dhex maraya labada dhinac waxaanay isku adeegsanayaan diyaaradaha milatariga kuwaasoo labada dhinacba ay gacanta ku hayaan waqooyiga magaalada umudarmaan waxaa maanta laga maqlay jugta qaraxyo waaweyn oo u muuqda duqeymo ay fulinayaan diyaaradaha ciidanka magaalada alkhartuumna waxaa ka jirta in diyaaradaha milatariga ay dul heehaabayeen hawada magaalada iyagoo isku dayaya inay beegsadaan xarumaha ay difaacyada kaga jiraan kooxda uu hogaamiye dagaal ooge xameyti wasiir alcadaala oo ka mid a saraakiisha milatariga suudaan ayaa sheegay inay dagaalka sii wadi doonaan inta ay ka guuleysanayaan iyadoo aanay jirin cid iibsan karta walaha saraakiisha ayna difaacan doonaan dalkooda sida uu hadalka u dhigay wuxuu sheegay in dagaalka magaalada alkhartuum uu yeelan doono weji hor leh ciidamada milatarigana ay adeegsan doonaan awood dheeraad ah si loo soo afjaro dagaalka in ka badan boqol maalmood oo xiriir ah ka socda dalka suudaan